meetar saaran ma aha gabaygii markii ay harti u tashadeen ayaa waxaa jirta boqor cismaan wuxuu keenay ciidan dhan oo sida aayadaha qur-aanka ayaan ku soo koobay in cali shirana wuxuu keenay nin markii laysu geeyey raggaas waxa weeye iyo iyo lix buu noqonayaa raggaa waxaa ka baxay saddex iyo siddeetan nin intii kale way dhimatay dagaalka habar humbulaa la yidhaahdaa maduqaynay reerberi baa la yidhaahdaa didibta buureed baa la yidhaahdaa waxaasoo dhan dirirta cawleed baa la yidhaahdaa nimankaasoo xarumaha sayidka inay baabi'iyaan bay u soo kaceen sayidku markaasuu wuxuu ku duulay kolkuu maqlay corkaa soo baxay yuu wasangeri oo meel colaad u degan yuu ku duulo nirig iyo ri midna kagama imanin wax dad oo markaa tabargaluuna kama hadhin nin maxamuud fayte la yidhaahdo soo fakado boqor cismaan iyo maxamuud cali shiro colkaa tobanka kun iyo siyaadada meel ku haysta ayuu u yimi markaasuu yidhi wax warsangariyoo iga soo horreeye ma aragteen may wax iga dambeeyana ma arki doontaan oo ninkii wadaadkii baa soo rartay in cali shiraa yidhi colka intaan xoolaha lasoo cidgelin aan ka gaadhno maxamuud boqor cismaan baa wuxuu yidhi waad baqdaye ninku wuxuu hayaba meesha gacantaynu soo marine haysu keeno maalintii dambey soo weerareen si lama filaan ayay nimankaas u go-een siddeetan inoo in calishiroo dhaawaca meel sanquruba kala baxday mooye dadibti buureed waa gabaygaasu marka wuxuu tiriyey gabaygan layidhaha maduqayne reer bari wuxuu idhi niman yahow dabuub gabay baryahan uma dadaalayn waxii daaray mooye xalaa laygu soo degay aan dabeebta gabaygaygu waa dabiya baaruud unka dininiglayn baan iyo durirka cawleed daad soo rogmaday baana hoodooxadii yimi aan durdura dabaal baan ku mari doolla i xidhay dayax iyo shabsaan ahay haddaan laystafi rahayn gudcurdama habeen dumay cidkaan dacal ka nuurayn ma dayada tallaabada ninkii dawga marayaa dugsi haddaan la helin dhaxanta waa lagu dadoodaa dabaylihii iyo fooraha la tegi daar waxaan gelin dayrodhaafyadaan shidahayaa dagowya waaweyn dubaax malaha xaajada midaan diirka ka caddayn diirsima halkii aan ahayn waa sidii danab waxa dunida qaarkeed ka dhacay doodan ka idhaa daa'ima waa lahayo adaan dunida moogeyn daandaansiina aadanaha loogu dawgalay day nimanka qabin baa nafluhu dabagelaya haddiina lagu soo diray khalqiga diriya daarood warsangeri hadduu uu dinjigii diricya soo qaatay dashiisiiya majeerteen haddii deexda laga keen guutadii lasoo dumay haddiina lagu soo duush wax lasoo dandaanshaba haddiina la dulgowrush dildilaca waaberi haddiina la dabaalsiiy digta weerar qofkii hadday dininigti yeed dooyada uluuftale hadday daalo kor u dhaaf qaylada dalluntaa haddiina la dareensii degdeg inaan u soo rorra waa dawlad camalkeeda ma dulkeenay kuma duubcdo wada daraawiish digri hadduu ku soo gala xabigaan iyo dulkayu dayadii horeetaba baqay dabada taageen deegaanyo ciidana miyaan daabta kala raaca sida ardalombii markaan ugu dilnaahay dullihii sariiraa markuu diba wejilaayay daayeerku meeluna marintani ma jecsis dembi mala cadaawaha ninkii dari ka horaa darajus ilaahay ka heli labada daarood dubku ima noxonimay kufriga daris wadaagaan faranjiga darays kale kuwii diiradda u qaada iyaguba dariiqada alliiyo diinta caasiye waxay noo duleejeenba waa dooro weynaha dulmigaan bannaanayn kuwii doofil ugu hiish haddaan daaya waa anigoo daawadii furay danabkii rasaaseed miyaa diilin kaga yeel dareemada ka badan meydka yaal didibtii buureed dhiigoodu sida doogsin robo isagii duxay dugaaggii hilbaha quudan jiray loo diyaafadi niman yahoo af laba daan labaan hadalka daynayn daleedaa cidlaa lagama shuba hadal daleeleed ma duqaynay reerbari wuxuu doonayuu helay anuguna dilkoodaan ku helay libin daboollayd daa'irada eebiya markii deeqana la sii madabaaldeg iyo muufaha duhur laga dhaafsiiy ducaa uliyaad bay qabaan degaha taargooy waa nimanka gaalada daldaladooga iyo abaare waa nimanka doofaaradii daariga u jaray roobkiina waa kaa u da'ay duraha jiilaale waa kaa dalkoodii ballidu wada duraabeen waata arladu daahirtoo dib ka soo baxay cawskii dumaayoobay baa doo ka soo baxay dalaqyadii iyo dooxooyinkii iyo diisha iyo qaar dunqaarihii iyo xamaska sidii diriiq la mooday maalkii diraacdii dhalaa doobka loo culan duunyada wax laga malayaa dararta caanooda rabbigii dawaa'iga sidaa deeqi noo yimi afartaa dujaya balaan mid kale deelkay ka higaas aan dabeebta eegana halkay damacday laabtay dacwad kalena waa ina mashira hadalaan deeqsiiyo aday dayrshay goortaan ahaa duri xigaalkaay adigay dafiray sidai anuu dul shisheeyaa waataynu darisnay adaa daawadii furay dooloole adiga ugu tegay gaalka duufka leh adigaa dariiqada alliiyo diinta caasiye goortaanku daayana adaa diiday nabaddii wax dhaxaan dunqaaraha lahaa dib uga soo joogi wax dhaxaan daraaddaa u maray dari cidhiidyooni maantaa dubii kugu dhacay duxeeha kaa raacdo waa adiga dayoobaya sidii dalo u meerayso ama dayrka dhiga waa taqaandamin insha alle ama doofil qabacaydhu waa difta kugu taal ama quuduleedyada ka xabdarag haddaad weydo ama daaliboo bari inuu ku dawaro uunku ama duuyaraa noqo cidlaa kaaga sii daran ama sida dilkiinna carsiga dogoobyado raaro ama doonyihii saaxil iyo cadan dilaalayso ama doofil qabacaydhu waa difta kugu taalle ama duurgal iyo tuuga iyo daganti in dhowro ama dabada gaalbaa tehe dacayha kaa saarto ama dooro weyn oo baqday daruuru soo joogsa wey gabaygaasuu qoladaasna gabaygaa yuu ku tiriyey